إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weerar ka fuliyey gudaha dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxay soo bandhigtay meydadka askar ay dowladda federaalk ah uga dishay gobolka mudug idaacadda islaamiga ah alfurqaan ayaa waxay bilowday baahinta waraysiyo muuqaal ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergooyinkii soo doortay baarlamaanka federaalka ah ergooyinkaas oo isu soo dhiibay xarakada shabaab ulmujaahidiin wilaayada shabeellaha hoose ayaa soo bandhigtay askar ka soo goosatay dowladda federaalka ah ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxay weeraro ku qaadeen ciidamada kenya iyo qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland askar ka tirsan xukuumadda kaabuul ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waddanka afghanistaan cudurka coronafirus cudurka coronafirus ayaa saacadihii lasoo dhaafay wuxuu soo ritay in ka badan boqol iyo soddon kun oo ruux oo ameerikaan ah amaba maraykan ah toogasha dad ay ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen ayaa ka dhacday gudaha waddanka maraykanka intaa waa qodobadii warka oo weynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weerar waxay ka fuliyeen gudaha dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato habeen hore ayay ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen firisin ciidamada kenya ay ku lahaayeen deegaanka qarso oo hoostaga degmada qorof xaraar oo wajeer laga xukumo dagaalka ayaa laisu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan qayb ka mid a xerada ciidamada kenya ee halkaa deganaa ayaa waxaa la sheegay in ay gubatay weerarkani wuxuu qayb ka yahay weerar isdabajooga oo xarakada shabaab ulmujaahidiin ay ka fuliso gudaha dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa soo bandhigtay meydadka askar ay dowladda federaalka uga laysay gobolka mudug dagaal dhowaan ka dhacay gobolka mudug ayaa wuxuu sababay khasaarooyin baahsan oo la gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ah tobaneeye ka mid a meydadka askarta la dilay ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin maktabka warfaafinta ee xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxa uu soo bandhigay sawirada waxaa ka muuqanaya sawirada ciidamada dowladda federaalka oo si xun loo toogtay waxay ka tirsan yihiin guutada kow iyo labaatanaad ee ciidamada dowladda federaalka ah askarta la dilay ayaa badankood waxay xiran yihiin dharka tuutaha ah ee ciidamada dowladda federaalka ah kaas oo uu ku qoran yahay magaca loogu yeero xoogga dalka soomaaliyeed iyo weliba lambarka ciidan ee askari walba waxaa sidoo kale sawirada ka muuqanaya qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka oo naftood la baxsada kuwaasoo cagaha wax ka dayay markii ay u dulqaadan waayeen rasaasta kaga imaanaysa dhanka xarakada shabaab ulmujaahidiin sidoo kale kaamirada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxa ay qabatay gaadiidka dagaalka ee ciidamada dowladda federaalka oo lala baxsanayo dowladda federaalka ayaa deegaanka bacadweyne waxay ku duugtay askar toban gaaraysa halka tobaneeyo kalena meydadkooda ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin horey u soo jiiteen war horey u soo baxay xarakada shabaab ulmujaahidiin waxay ku sheegtay in dagaalkaasi ay ku dishay ugu yaraantii kow iyo labaatan askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah halka afartan kalena ay sheegtay in ay ku dhaawacday deegaanka bacadweyne waxaa ka dhacay dagaallo soo noqnoqday oo u dhexeeya xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo dowladda federaalka ah waxaa muuqata in xarakada shabaab ulmujaahidiin ay xoogga saartay deegaankaasi waxayna hadba ku sii durgaysaa deegaano kaabiga ku haya walaac xoogla ayaa haysta haraadiga ciidamada dowladda federaalka ah oo mar kale baylah u ah weerar kaga yimaada xarakada shabaab ulmujaahidiin tii oo ay dheer tahay inaanay jirin cid ay gurmad ka filanayaan wilaayada shabeellaha hoose ayaa waxay soo bandhigtay askar ka soo goosatay dowladda federaalka ah mahad cubeyd cali ayaa warkan inoo haya xasan siciid cuhmaan iyo cuhmaan maxamed waa laba askari oo isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose kana soo baxsaday ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan qoryooley iyo degmada afgooye oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose askartan ayaa si wada jir ah uga sheekeeyey wixii ku kalifay inay ku biiraan safka dowladda federaalka magaceeye xasan sayid cusmaan aan laydhahaa waxaan kusoo goostay afgooy baar ismaaciil meeshaan kusoo goostay haddana waxaa joogaa gooyin barow alxamdulilaah ilaahay waa isoo hanuuniyey waa toobakeen had kabacdan ma u laabanayo insha allahu tacaala ciidamada dowladda federaalka ayaa ka tirsaneed goorme ayaad ku biirtay sideese ugu biirtay yaa kugu dhiirigeliyey bal inoo faahfaahi la aniga nin iska shaqaysanaya hoogiis hamaalinaya ahay waa laiga dhaadhayay ayaa la iga dhaadhayay waa lii jiiday markaas kabacdi sanad iyo meelahaasaa iidan ahaay hadda waa ku soo baxay inuu had kabacdi ilaahay waa isoo hanuuniyey inuu had kabacdi aan u laabanin meeshii aniga raba iska mar ayaa u imaaday had kabacdan ma u laabanayo wuxuu sidoo kale mid ka mid ah askarta ka warramayaa arrin uu la kulmay markii uu ka soo fakanayay ciidamada dowladda federaalka hadda ka hor anoo meesha joogay ninaa isu dagaalnay markii aniga isdagaalnay inuu soo baxa rabay waa i ogaaday waa i fishilay waa i dacweeyey waa isdagaal kabacdi asagoo hadan waa rasaas liigu dhiibay rasaastii asiga liigu dhiibay waa igu inkiray taasaa isku dagaalnay bistoolada waa igu qabtay bistoolad markii igu qabtay halabaa igu soo tuura waa i geftay ana halabaa ku tuura waa geftay midda labaadaa ugu elay waa ka dhacday kadib waxaa imaaday waa soo lugeeyay waa qaryoolaya imaaday qaryoolaya hal maalin joogay farsooliya lii geeyey ilaa dhexdaan waa halkaasoo ku noolaya askarigan lagu magacaabo siciid cuthmaan ayaa sidoo kale ka sheekeeyey dhibaatada ciidamada dowladda federaalka ay ku hayaan dadka shacabka ah laakiin in lacag hoog looga qaadanayo haddii waxaas ah, ma haay asiga dhahay furaha laga qaadanayo meel la iska dhigayo meeshaan ha ku taale iska dhaaf lileeya ninka wax asiga haynan hoog looga qaadayo mid kale oo ka mid ah askarta soo goosatay ayaa isna ka hadlay habeen uu af libaax ku dhacay laakiinse uu alle ka badbaadiyey laba awaan markii anuu qolaanay haa anuu halteetay basoola iska wata aa, meel jiira masaajid meeshan kulmay waana si shacab ahaan camal waana ismood wax dhibaatan iga soo galama waa hubeysnaya nimanki meel masaajid oo lagu qabo jiira meeshan isku qabanay ana waa istaagay yaa waayay mjida hadal ay yihiin ana waan eray waana ismoodna ka bacdaa ugu dambayntii waxa ay ka warrameen sida loo soo dhoweeyey iyagoona baaq u diray kuwa ku haray safka shisheeyaha iyo soomaalida kale ee la shaqaysa ka waran bal soo dhoweyntaadi iyo ee maamuuska aad la kulantay horta maadaama aad aad liisa dhaweey waa mahadsantiin aad iyo aada liisa dhaweeyey wax hadda oo dhibaato hoo haddana oo liwhaya oo aan sheegi kara haddana ma jiraan askartaas inuu aniga wax u sheego ninkii aniga nambarka hayo si ay ka imaadaan oo isku soo dhiibaan oo islaamnimada jidkeeda soo maraan oo dhibkaas iyo qayrkaas isku dhaafaan saasaa ugu baaqa maalmo uun ka hor ay ahayd markii wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ay soo bandhigtay afar askari oo ka soo goostay xerooyinka ciidamada jubbaland qulqulka askarta ka soo fakanaya dowladda federaalka ayaana ah mid aan la xadidi karin dagaallo ayaa xalay waxay ka dhaceen gobollada dalka qaarkood kuwaas oo ka dhan ahaa ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka ah iyo ciidamada maamulka jubbaland mid ka mid a dagaaladaasi ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose waxaana lala beegsaday ciidamada kenya ee halkaasi fariisimaha ku leh ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa jihooyin kala duwan ka weeraray kenyaatiga waxaana la maqlayay diryaanka hubka wixii khasaaraha ee ka dhashayna faahfaahin dheeriya kama aynaan helin sidoo kale waxaa la weeraray ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo iyo weliba fariisin kale oo isla duleedka kismaayo oo ay ku leeyihiin ciidamada jubbaland sidoo kale waxaa la weeraray ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ciidamadaasi weeraray waxaana la aaminsan yahay in halkaasi khasaarooyin ay ka dhasheen idaacadda islaamiga ah alfurqaan ayaa waxa ay bilowday baahinta waraysiyo muuqaal ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergooyinkii soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka ah ergooyinkaasi oo isu soo dhiibay xarakada shabaabul mujaahidiin abuubakar ibraahim geedda ayaa warkan inoo haya بسم الله الرحمن الرحيم war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka galaade habeenkii xalay idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa bilowday baahinta waraysiyo muuqaalo ah oo ay la yeelatay qaar ka mida ergooyinkii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab muuqaaladan oo taxana ahaan doona ayaa habeenada soo socdan kusoo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaana habeenkii xalay la baahiyey waraysi ay idaacaddu la yeelatay mid ka mida ergooyinkii maamulka hirshabeelle ismaaciil maxamed raage oo ahaa ergeygii lagu bilaabay muuqaalada waraysiga ah ayaa ugu horeyn ka warbixinaya qaabka ugu dhacay dabinka iyo ujoodooyinka uu u galay magaciye ismaal xamed roble waa dhowahay doorashada oo hirshabeellaan ka qayb galay aniga nin baan waday nin daahir amiin jeesaw nin la yidhaahda ayaanu mucaarad ku ahay oon macnaha kasoo horjeeday inaan goobta ka leexiyana aan isku dayna nin kalaan wadna yacni ninka aan waday soo maaha cismaan cadaabe cismaan axmed maxamuud albaabkaba kama soo gelinba ninkii wadnay annaga waxaa waaye bannaanka nagu reebay marka waxba ma aanan dooran nin wax dooran waa rabnay oo dee nin baanba wadnay mog tahay laakiin he ma suuragelin ilahay xaggiisa ka suuragelin yacni ninkii wadnay iyo macal annagaba waa istaan bayna leer bannaanka taga sidoo kale waxa uu ka waramayaa waxyaabihii uu kala kulmay maamulka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo waxyaabaha uu ka bartay inta uu ku sugnaa deegaanada ay maamulaan
waxaa badan oon faa'iidnay markii hore dad jahli ahoo dalaam iska jibaaxaan been hadda waxaa noo caddaatay xaq iyo baadil inay macnaha ay mid aheen oo hadda markii hore baadil aan ku soconnaa haddana aan macnaha xaqi fahamnay waayo markii hore dimuqraadi iyo barnaamij oo allah ilaah muxuu ahaaye iyo qabiil hadda kitaabaa noola akhrinaya kitaabka wax badanaa ka faa'idna axaadiis badanaa noola akhri riddada waxay tahay noola akhri waxa lagu ridoobaa inayba wax fudud ba yihiin annaga markii hore inaan islaamnimo iskaga dhalanayo weligaa iska joogna sida qabiilka aan iskaga macnaha sida qabiilkii yaa sida qabiilka inaan iskagala joognaan aan islaamnimo moodayn ها Soomaaliya hadina yaaba gaal leba wax anaga islaamnimada ku dhalay abahay ku dhashay abahay awoway ku dhashay anaga Soomaaliya nahay waa ku dhalanay islaamnimada anaga saasay aan aan aaminsaneen laakiin hadda markii noolo wacdi oo wax nala fahamsi oo ahadiista aan dhageysan oo tafsiirka aan dhageysan waxaa noo soo cadaatay wax yar in lagu gaaloobi kara ama lagu ridoobi kara diintana la soo galo lagana baxa ama cadaatay yani ugu dambayntii waxa uu fariin baaq ah u diray ergooyinka hadda ku howlan la shaqaynta shisheeyaha iyo sidoo kale kuwii isku xilliga ahaayeen ee ku nool walaaca iyo cabsida ergooyinka doorashada ka qayb galay waxaan leeyahay wixii dhintay waaba dhinteen wixii nooloo hadda imaadina ilaahay towbadood horta ha aqbalo wixii maqanne waxaan ku baraarujinaa inay macnaha kasoo qayb galaana oo xarakada islaamiga ay imaadaana goobaha ay joogaana oo ilaahay u toobad keenaana intaasaan ku baraarujinaa annaga hadda waa imaadnay meeshaan waxaan kala kulannay soo dhoweyn aad iyo aad u heer sarraysa bini aadan saas wax u soo dhoweeya waa ii dhiman tahay aniga waayo macnaha maxaa ad rabtaa maxaad u baahan tahay maxaa kaa dhiman yaa wax u baahan yaa xanuunsan meel iska weydina waayahan anu ma arag yani meelahaasaan ku jiray wax un la kala dafaa oo macnaha sid burursi iyo allah ilaa maxaasahay iyo ree fulaan iyo waa arki jira laakiin war yaa wax tabanaya meel laleeyahay waa ii dhiman tahay aniga marka walaayadana waa ku mahadsan yihiin khayr allah ka siiya intii juhdi iyo allah ilaah maxaasahay iyo dhaqaale iyo xoog iyo maskax ay ku bixiyeen muuqaalada waraysiyadan oo ahaan doona kuwo taxana ah islamarkaana ka kooban dhowr xalqo ayaan habeenada soo socda idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada insha allah دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان
toogashadad ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa ka dhacday waddanka maraykanka maxamed amiin ayaa warkaas inoo faahfaahinaya wararka aynu ka helayno waddanka maraykanka ayaa waxa ay sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay uu waddankaasi ka dhacay weerar toogasho ah oo gallaaftay nolosha dad amerikaan ah weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada indianabolis ee gobolka indiana ee waddanka maraykanka waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay soo tabinayso warbaahinta waddankaas wakaaladda wararka ee a b oo soo xiganaysa saraakiil boolis ah ayaa sheegtay in shan ruux oo ay ku jirto haweenay uur leh ay ku dhinteen rasaas weerar toogasho ah oo ka dhacday magaalada indianabolis ee dalka maraykanka saraakiisha booliska ee magaaladan ayaa waxa ay sheegeen in ay jiraan dad kale oo ku dhaawacmay weerarkan inkastoo aysan sheegin cadadda rasmiga ah laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in hal qof kale oo rag ah uu ku dhaawacmay toogashadan loo qaaday goobaha caafimaadka walow aysan xaqiijinin warkaas laamaha ammaanka war ka soo baxay booliska ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada ammaanka ay ka heleen dhammaan dadka ku dhintay weerarka guri ku yaala wadada adamis ee magaalada waxaana sidoo kale lagu muujiyey warka ka soo baxay booliska walaac xogan oo ku aadan weerarkan geystay khasaaraha nafeed taliyaha waaxda booliska ee gobolka indiana ayaa dhankiisa waxa uu ku tilmaamay in ay tahay dhacdadan dhacdadii ugu weyneed ee ka dhacda magaalada in ka badan toban sano waxa uuna intaasi ku daray in toogashadan aysan u muuqan mid ficil kadis ah balse ay tahay weerar qorsheysan weerarkan dhiiga badan uu ku daatay ayaa noqonaya weerarkii ugu horeeyey tan iyo markii loo caleema saaray madaxweyne joe baidan inuu noqdo madaxweynihii afartan iyo lixaad ee dalka maraykanka askar ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa waxaa lagu dilay weerar ka dhacay waddanka afghanistan cudurka coronavirusna saacadihii loosoo dhaafay waxa uu soo ritay in ka badan boqol iyo soddon kun oo ruux oo amerikaan ah maxamed ciise ayaa wararkan inoo faahfaahinaya weeraradan ayaa waxay ka kala dhaceen deegaanada berji joorti iyo doolad qalca oo ka wada tirsan gobolka lowjer ee waddanka afghanistan ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ayaa weeraradan waxay ku dileen afar askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul halka tiro kalena ay ku dhaawaceen sidoo kale mujaahidiinta ayaa waxay gacanta ku dhigeen gaari ay lahayeen askarta kaabul iyo hub ay wateen ciidamada la weeraray sidoo kale weerar ka dhacay isla gobolka lowjer ayaa mujaahidiintu waxay ku dileen sarkaal ka tirsan ciidamada afghanistan iyagoona ka furtay qori uu ku hubaysnaa dhanka kale wadanka maraykanka waxaa laga diiwaangeliyey kumanaan kiisas cusub oo hor leh ee caabuqa covid sagaal iyo toban ah xili wadanka uu wax xal ah uu la-yahay kahortaga fayraska dilaaga ah ee galaaftay nolosha dad badan oo amerikaan ah afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay wadanka maraykanka waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan boqol iyo soddon kun oo kiisas cusub ah iyo in ka badan boqol iyo toddobaatan dhimasho sida ay ku dhawaaqday jaamacadda job hopkins ee laga leeyahay wadanka maraykanka jaamacadda oo si joogto ah u diiwaangelisa kiisaska cudurka coronavirus ayaa maalintii shalay daabacday in gudaha waddanka maraykanka uu covid sagaal iyo toban ku suuritay bukaano gaaraya boqol iyo soddon kun afar boqol sideetan iyo shan ruux halka tirada dadka cudurka afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay uu dilayna ay ku sheegtay kun toddoba boqol lixdan iyo sagaal ruux wadanka maraykanka ayaa hogaanka u haya dalalka caalamka ee uu saameynta daran ku yeeshay fayraska loo yaqaano covid sagaal iyo toban wadarta guud dadka u dhintay gudaha wadanka maraykanka tan iyo markii uu cudurkan ka dilaacay wadankaas ayaa waxay gaaraysaa afar boqol labaatan iyo sagaal kun shan boqol iyo lix ruux sidoo kale tirada dadka amerikaanka ah ee la il daran caabuq waxay ayadana maraysaa shan iyo labaatan milyan toddoba boqol iyo afar kun saddex boqol toddobaatan iyo laba ruux warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga inta